keeneen dhammaan dhinacyadii isku hayay gobollada jubbooyinka iyo in kale
hortaan ku sheeg horta laba koox umaana tegin anaga heshiisiyiintooda waxaad og tahay shirkii adisaba agreement waxaa saxeexay dowlgoboleelka meelgaarka iyo juba iyo dowladda federaalka ayaa saxay markii ay ku siixdeen adisaaba waxyaalo fara badan ayay u baanaad shirkaas in laga hirgeliyo islamarkaasna waxaa dhacday iyadoo shirkaas la tix raacayo inay dowladda soomaaliyeed iyo madaxweynaha hogaaminaya inay tagaan kismaayo haddana u tagay axmed madoobe muqdisho halkaa muqdisho ayaa markaa waxaa lagu saxiixday heshiis haddana juba administration iyo qeyb kale oo maaragtay juba administration deganeed ilaa iyo waxu malaynaya lix xubnood inay ahaayeen marka lixdaa xubnood ilaa iyo shan xubnood waxay ku sugnaayeen hadda kismaayo markuu ra-iisul wasaaraha aadayn hal xubin ayaa markaa ka maqneed oo shirkaasi kismaayo markaa imaanin annaguna marka runtii waxaan u tagnay inaan dowladda ka caawino si shirka loo hirgelin lahaa sideedabana dib u heshiinta soomaaliya hadda hogaanka waxaa le dowladda soomaaliyeed igaadna male beesha caalamkana ma leh marka dowladda soomaaliyeed in la caawiyo si heshiisyada ay gasho ay u suurtageliso dadkan ay nabad u helaan ayaa u tagnay marka umaana tegin inaan laba kooxood keli wada hadeshiino ina shirka guud ahaan arrimihii adisababa lagu soo heshiiyey in la meel mariyo ayaa u tagnay waa gartay waxaad ii sheegtay in hal xubin ma ahane shantii xubnood oo kale ay joogtay halka xubin ee ka maqan waxaan u qaatay inuu yahay bare hiiraale masaasa ha bare weeyaan isaga wuu ka maqnaa waanan de dowladda soomaaliyeed ayaa u taclaan ma og tahay arrimahaas inay kulligood la wada hadasho gobashana ay keenta annagana tayna waa facilitation ila annaga shirka maana hogaaminaynin shirka waxaa inay hogaamisa rabaa dowladda soomaaliya waa gartay mudan afey waxay warbaahinta qaar sheegayaan ama wararka v o a soo gaaraya waxay yihiin in adiga oo igaad matalaya oo wakiilna uga ah soomaaliya in aad ku hanjabtay cid alle ciddii ka hor timaada heshiiskan meesha loo yimid in tallaabo laga qaadi doono horta taa ma jirtaa marka hore maya maya heshiiska keli ma aheen annagu waxaan bixinaynay mawqafka guud ahaan aan ka qabnaa arrimaha soomaaliya heshiiska keli ma aheene guud ahaan cid walbo hadda isku dayda runtii inay hor istaagto ma caqabad ku noqoto dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya haddee inaan laiskugu tago oo caalamka maaragtay inta laiskugu tago oo tallaabo rasmi laga qaaday waxa weeyaan waa mid annagu ummadda aan horaan u sheegnay soomaaliya ku nool haddana aan ku celinayna marka kismaayo kelima ahna guud ahaan soomaaliya ayaan ka wadna ma jira laakiin tan hadda aad kismaayo u tagteen oo dowladdan aad gacanta ka siinayseen idinkoo igaada dhinacyadii meesha joogoo dhan bare hiraal oo kale xubin muhiim uu ka yahay marka la fiiriyo magaalada kismaayo oo kale waa dadkii soo maamuli jiray ee jooga ma ka dhaadhiciseen bal in marka hore horta gogashii la yimaado wixii la qabo halkaas lagu sheegto garta halkaas lasoo dhigo wadarta dee siaad sheegtay waa xubin muhiim uu ka yahay odaysoo maaragtay wasiirkii difaaca soomaaliya ayuu ahaa dowladii kumeelgaarkeed ayuu maaragtay howlo badan kasoo qabtay xildhibaan buu ahaa ixtiraamkiisu wuu mudan yahay marka anagu laakiin hadda tagitaanka meesha aan u tagnay jadwal uu digtay prime minister oo anigii iyo safiirka etoobiya aan ku hogaaminayno oo jadwalka aan ku caawinaynay ayuu ahaa marka de taasi marka waxay macnaheeda tahay ninkii dowladda soomaaliyeed program ee wadata runtii diidan soomaaliyana loo dhiso inay dowlad maamusho marka waad garan kartaa de waddankan waa inay dawlad ka dhalato mase inay dawlad loo diiday waaba ka cid walbaan u arkeen inay dawladda diidayso anagu ma nihin laba dad oo dawladda iyo u kala dabqaadaya shacabkeeda haddaan si toos oola safaynayna waxaan si toos oola safaynayna oonan ka xishoonaynin jiritaanka dawladda oo iyo oo oo dawladda soomaaliyeed hadda ay hogaaminaysa president xasan uu hogaaminayo iyo prime ministerka kuwaasaan si toos oola oola safanayna ma aha inaan u kala garqaadayna shacabka soomaaliyeed waana in loo sheegaa ma og tahay ummadda weli waxay udunsan yihiin in waxay moodayaan inay soomaaliya weli dowlad taam ayna ka dhalin dowladda dowlad kumeel gaar ma aha marka sidii keliya loo xoojin karo waa in la garab istaaga marka anagu laba qolomaana wada heshiinayna dowladda soomaaliyeed mowqafkeeda umaa mar walba tala taagana in la hirgeliyo hadda waa kusoo kala tagteen magaalada kismaayo maxaad la soo noqoteen oo guulo ah oo la taaban karo oo ku saabsan dhinaca dib u heshiisiinta iyo in dhibaatooyinka taagan bal la qaboojiyo oo xal loo helo runtii walaal ra-iisul wasaaruhu anigu aad baan ugu hambaliyeynaynaa siduu ugu dhabar adkeystay wuxuu meesha kala kulmay horaanna umaanan aragba runtii soomaalidu nin geesinimada leh oo arrintan siduu hadda isagu ugalay u geli karay umaana noomana muuqanin hadda ra-iisul wasaaruhu wuxuu sameeyey dadkii magaalada joogay ayuu walaaleeyey meeshi nidaamkii ka dhisnaa iyo shacabkii ayuu maaragtay mideeyey intii soo hartayna waa hadda maaragtay ila waxyaala qaarkood farsamo u baahan yihin farsamada soo baxda ina guddiyaal ayaa loo sameeyey annagana cid kaloon kala hadlayna soomaaliya ma jirto haddaan idaad nahay haddaan beesha caalamka nahay hal shaksi oon soomaaliya arrimeeda ka weydiinayna ma jirto ay ahayn dowladda soomaaliyeed iyo nidaamkay dowladda rabta marka hadde way soo dhamaatay shirarkii imbagaadi oo lagu waday dibulshinta soomaaliya oo woloska la iskugu keenayo oo dowlad loo dhintayo soomaaliya tii way dhamaatay hadda dowladda ayaa rabaa programation inay fulisho ka hor hormuudna u tahay maaragtay ma dibulshinta marka waxaan arkaa ismaaciil inta cashoon joognay inay dibulshinta runtii tallaabo xoog leh ra-iisul wasaaraha uu ka qaaday wax fiicannaba ii muuqdeen anigana waxaan rajeynaya in lasii wadi doono
kaasay ergeyga gaarka ah ee igaad u qaabilsan arrimaha soomaaliya caashe ibrahin aadan ayuu qadka